idaacadda radio muqdisho iyo dhammaan somalilan dhegeysanaysa sida ad ogsoontoon musiibo qaran ayaa shala ka dhacday magaalada baydhabo annaga oo wasiirada iyo xildhibaanadeena waftiga waxaan ka jawaabayna codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullahi farmaajo uu ku amray in gurmudda la gaaro diyaarad baan qaadanay waxaan rarnay dhowr tan oo dawaa waxaan hadda soo qaadaynaa oo aan soo rarnay dhaawacii aadka u liitay oo aan waxaa looga qaban kara baydhabo kuwaasaan rabnay inaan muqdisho maanta keeno wixii muqdisho lagu daweyn kara muqdisho lagu daweeyo wixii la gudbin karna dalka dalka sii gudbino waata marka tirada dadka dhaawacyada aad la kulanteen xildhibaan ay imise gaarayaan afartan iyo toddoba qof oo dhaawaca ayaan la kulannay iyo kow iyo labaatan dhimasho ah runtii afartan iyo toddobada qaar baa ah xooga aada u liita waana kuwa maanta aan gurmadka usoo fidinay in diyaaradda lagu qaado kuwa aadka u liita runtii kuwa fiican oo hadda ka bogsado xataa isbitaalka dareena waa jiraan marka meeshaan oo dhib weyn baa ka dhacday dhibtaasa aan meeshaan u nihin waa taa tirada marka dadka dhaawacyada ah oo hadda aada go-aansateen inaad xamar usoo qaadaan imisay gaarayaan
dadka liita oo sida horeba kugu sheegay aan baydhabo wax looga qaban karin ayaan xamar usoo qaadaynaa qiyaasta hadda lambarada aan kor fadhino oo diyaaradda ku rarna ilaa labiiyo toban qof weeye waa laga yaabaa qaar kale inay kusoo biiraan ama